Baydhawey Ballan Obade xaflad laka abaalmariyay ardayda ka guuleysatay tartanka qur-aanka akhriska haya oo qabatay almanara ee koonfur galbeed sanadshii lamaad xafladda weyba ku qeyb galay wasiirka wasaaradda diinti ee awqaafta koonfur galbeed culamo waalidiin iyo marti sharaf gala qaar ku mid a mas-uuliyiintii ha ku qeyb galay xafladda xiritaanka tartanka qur-aan akhriska ee almanaara koonfur galbeed sanadkii lamaad iyo weybaya umahadnagana maamulka koonfur galbeed iyo dhammaan dadkii ku qeyb galay fududaayoka tartanku mamaysan lanaa baaraka allaahu fiikum walqalbaga ka faraxa oo mayla raayila kadayda yaa reer manaara sanadkii lamaad suubiyan may lahaa kheer alla sansiy dadaalka dadaalka dara juhdiga juhdiga dara sabara sabara meella ka deere marka baaraka allaahu fiikum ere tan kale kheer alla sansiyaa mar walba meesha aan diinta gaarsiina anagana joogayna tajribada runtii oo almaahir aan ka sameynay waxayna tustay in musaabaqaadka qur-aaniga furo ay u yihiin mashaariicda horumarinta qur-aanka musaabaqaad badan oo runtii aan ka qeyb galno oo caalamiya markaan la kulanno culimmada carabta waxay noo sheegaan in aada ay uga maseeraan tajribada dadkeena soomaalida ah oo aan u nisba sheegano qur-aanka oo aan ka dhaxalnay waalidiinteena iyo awooyaasheen meeshaa markii la marayana soomaalida weliba markii lasii dhexgalo koonfur galbeed ayaa runtii lagu tilmaamaa dadkii qur-aanka soo dhexlay oo dadka soo gaadhsiiy inay yihiin maanta marka musaabaqadan waxaan ku tilmaami karnaa almanara waxay ka bilowday meeshii ay ku dhameeyeen mu-asasaadkii kale oo runtii iyagoo haddana bilow ah haddana qaabka musaabaqada loo agaasimay iyo mustawaha iyo heerka sare oo lagu qaaday waxay ka tarjamaysaa runtii horumar fiican iyo biseel jaanibkaas waan ugu mahadnaqaynaa waan ugu hambaryeynaynaa nuur siidow baaba wasiirka wasaaradda awqaafta ee arrimo diinta iyo khudbad ku jeediya xafladda tartanka xiritaanka almanaara koonfur galbeed iyo weyba isubogaadiyay ku qeybgalayaalka tartanka oo ilaahay subxaanahu watacaala mahadiisa ay tahay si qurux badan ku qabsoomay aan ogahay shirweyne kale oo hadda jidka kusoo jiro qorsheynayaan inay qabtaan annaga doorkanaga wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta ahaan waxaan diyaar u nahay sidii aan kuwii horay aan u fududeynay kuwaan soo socdana insha allahu tacaala inaan u fududeyno mahad celinta waxaan rabaa inaan ugu faa-iideysto deegaanadan dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka jira mu-asasooyin aada iyo aada u tiro badan deegaanada keliya ugu tirada badan ee mu-asasooyinka ay ka howlgalaan waaye laakiin waxaa jirta mu-asasooyin yeh oo cayiman oo deegaankan shaqo adag ka qabta